bismillaahi raxmaani raxiim waxaa maanta halkan marti noogu ah abwaan caabiduula maxamed caabiduula waxaanu ka codsanaynaa maanta inuu noo duubo gabayo iyo taariikho isugu jira kuwo uu xafiday oo rag kale tiriyey iyo kuwiisii isagu uu tiriyey shakhsi ahaan waxaan si gooniya uga codsanaynaa caabiduula inuu sababihii gabaya gabayga keenay taariikhdiisii goobta uu ka dhacay wixii kallifay ciddii isu jawaabtay ciddii uu ku wajahnay waxyaalahaasoo dhan ilgooniya ku eego marka uu gabayga duubayo waxaan ka codsanaynaa inuu ku horeeyo uu noogu soo hormariyo abwaan maxamed macalin maxamed dheere gebiyadiisii wixii uu ka hayo kadibna abwaanada kale uu u gudbo intaa kadibna waxaan u gudbaynaa gabayadii shakhsi ahaan aabiduula isagu uu tiriyey iyo sababahoodii iyo wixii keenay iyo xilliyadii uu tiriyey sidaa daraaddeed waxaan kusoo dhaweynaynaa mikrofoonka abwaan aabidula
asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu anigoo aabidulaahi maxamed waxaan cawaal inoo soo horumarinayaa tix gabay oo la yidhaahdo bayl waxaana tirsiy maxamed macalin maxamed maxamed dheere ninkaas oo ah reedoolood sawir dheer ah oo la wada yaqaano marka gabaygii aada uma aan wada hayo wax yar baan ka hayaa gabay kaloo isna la yidhahda mataqaanaay koosaar waxbaan ka hayaa aan badnayn mid kale waxaa la yidhahda isna wax yar baan ka hayaa isku gabay bayna ahaayeen gabaygaasuna wuxuu baxay mar la oran jiray dagaal xun u ka dhacay wardheer ay soo duuleen nimankaas saaqa ama habar yoonis oo hogaaminayay koosaar maxamed macalin markuu waxaan jiray nin ahaa askartii ingiriiska ku gaadhay isbagte ama arasan magaalada baydhabo markaa meesha wuu ka tegey waddanka ayuu joogay nin shiishahana wuu ahaa qoriga la yihahda usturdheerana markaa wuu hutay markaa dagaalkii baa dhacay dagaalkaa rag badan baa ku dhintay oo kamid ah nin la inam xusuldaan bacalu la ohan jiray nin la aadan bahal cali januun in cali januuna marka adigu nimankii waa la jibiyey marka asagoo markaa dhowr noo yar cararay laba nin meelahaas cararay asagoo la hadlayay ayuu gabagan marshay xalay baa habeenkoo bartamay buun la ii tumaye barkintaan ku jiifiye dermaha bow ka soo eriye intaan soo baraarugay hurdada baa la handayey buntuqii la soo baxay rasaas badanoo ii tiimley begga waxaan ku soo xidhay abley baarax loo tumay businkiiya waxaan soo cuskaday badana yaasiine sidii baydaraan dhigay dharkii biifka ka caddaaye boqorkiiya waxaa ila ballamay sheekhii loo begay buuladan raflaya xaafadday bilo ka qaadeene beeraha afkoodaan ka helay budurkii hoobaane markay baarcasay miirigtii yaru birbirqaynaysi ee baarqabkeedii sidii baabuyuhu yeedhay ee geesiyaashii barkood hanatay baaruudda furigii balbalayow haddaan wada baxaayowno oon beerka loo dhigin rasaas bada ma maalleene biixiyuhu raggii ay jabeen laguma baanteene buyurkii adoogii la dilay kuma barbaareene aqal baa xad weyn iyo aroos kama bashinayne baddanagama maydheen waxay nagu batookhaane madbadninee buriid baa ilaah nooga dhigay buure barbarkaan ka joogno isaaq bayrka leeyahay markii aan labada barbar boobta oga laynay ree sugulle xagarkii baneeye bidix uyaaceeye basarkii adoogood yaqiin iyo badye seedoowe ma badnine buriid baa ilaah nooga dhigay buure barbarkaan ka joogno isaaq bayrka leeyahay bayl laguma maydho iyo batrool owl ku baalyaallo bahal lama xumbaarti iyo abees baydadii qabee bamba lama barkada gaanjada ay ka bixiyeene baalootada aar ba'an mar bay kala budaysaaye biindhadana baabuurna bay korooga boodaaye ma badnine buriid ba ilaah nooga dhigay buure barbarkan ka joogno isaaq bayrka leeyahay
gabaygaas caanka ee bayr la yidhaahdo abwaan aabidula intaa ayuu ka hayaa in badan oo kale ayaa maqan markii la helo waanu idiin soo gudbin doonaa haddana wuxuu ku xujin doonaa gabay kale oo isla abwaan maxamed macalin leeyahay ku soo dhowow